alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha sagaal iyo labaatanaad waxa ay leedahay fidrigii dhowaa markii la bixinayey ayaa qof debedda uu lacag ka soo diray si raashin fidriya markaa loogaga bixiyo marka waanu ilownay fidrigiisii oo maanaan bixin hadda ma la bixin karaa jawaabtu waxa ay tahay horta fidriga marka koobaad lacag laguma bixin karo waa tacaam raashin in lagu bixiyo weeye nabigu caleyhi salaatu wasalaam saacan min tacaamin ayuu yidhi qofka markaa debedda jooga ee halkaa uu joogo cid raashinkaa uu siiyaa aanay joogin lacag wuu soo diri karaa laakiin qofka lacagta usoo diray buu u wakiilanayaa inuu lacagtaa raashin ku iibiyo dabeetana raashinkaasi zakaatulfidrigii lagaga bixiyo haddii ay dhacdo markaa in la ilaabo ama qofka tiisi ha noqoto ama tii loo wakiishay ha noqoto ilowgu waa cudurdaar oo qofkii wax ilaabay dembaabi maayo kii wakiishayna dembaabi maayo dibudhigistaa kuma dembaabayo ilaahay baa subxaana watacaala muuminiintu ay weydiisteen wixii ilow u geeyo ilaahay inaanu u qabsan rabbana laa tuaakhidna in nasiina waakhtana ilaahayna subxaana watacaala wuxuu ihi qad facaltu arrinkaa waan yeelay oo waan sameynayaa sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa ee uu inoo sheegay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xagga xukumkana arrintani waa cudurdaar oo in zakaatulfitrid wakhtigeedii ay dhaafto ilow awgii ay u dhaaftaa waa cudurdaar marka hadda ayuunbaa la bixinayaa zakaatulfitridii mar haddii ilow ay ku dhaaftayna way ka gudaysaa biidn illahi subxana watacaala wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu